ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين باب في بيان كثرة طرق الخير باب هذا كان باب واي في بيان كثرة طرق الخير jidadka khayraadka badi inay badan yihiin caddaynteeda ayuu u baab yahay baabu baya baabun haadaa baab waaye fii bayaani kasrati duruqi duruqda khayraadka lagu gaarayo inay badan yihiin caddaynteeda ayuu u baab yahay wa qaala allahu tacaala ilahi wuxuu qur-aankiisa ku yidhi wamaa tafcalu wixii aada fashaan min khayrin oo khayra fa ina allaha ilaahay caliimun kii ka culmi badan waaye bihi shaygaas aada maarata fashiin ilaahay kii ku cilmi badan waayo wax walba oo khayra ee aada samaysiin ilaahay kii ku aqoon badan waayo wanaag haddaad samaysiin ilaahay isagaa idinkaga aqoon badanoo macnaha waa idinkaga aqoon badane waxaa laga wadaa laba macnoba waa soo gelay ilaaha idinka abaal marihaayo oo ma idinka dhumaayo iyo khayraadka waxaan ada ula jeediin haddii xataa uusan khayr ahaynna rabba waa idinkaga aqoon badan yahay macnaha naftan taadaa mararka qaarkood inay ku tusi karto shaygan inuu khayr yahay maxaa yeele waxaa dhici karto shay cibaadaada inaad ku dheesho ee sidii la rabay aadan u samayn adigana aada caqiidaysan tahay ama naftaadu istusto ama cid kale kuu suuradayso inay waxay wanaagsan yihiin marka rabbi kii kaaga aqoon badan waayo shayga khayraadka khayrnimadiisa ilaahay kii kaaga aqoon badan waayo wa qaala tacaala ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi wamaa tafcaluu min khayrin wax alla waxa khayr hood samaysiin yaclamu llah ilaahay waa ogaaha waa macnaha ilaahay waa ogyaho wax walbaba rabbi cilmi duhuuru kusoo saaraho khalqigan ayuu tusihaa ee hadda ilaahay cilmi cusub ee isaga u tajadudayo ma jiraan cilmiga ilaahay isma bedelo ilaahay dhulkan iyo cirkan intuusan abuurin waxau abuuri doono iyo waxay naqanayaan kulli cilmi ulahay marka shayga imaahayo oo adiga cawada aada samaysid haddaad khayraad tacbatid iyo haddaadan tacbaninba ilahay cilmi cusub humaadan soo ziyaadin marka ilaahay waa ogaana macnaha maxaa laga wadaa ilaahay ayaa kaa abaal marihahoo cilmigaa soo daahiriha khalqiga ilahay usoo daahiriha wa qaala tacaala wuxuu ilahay qur-aankiisa ku yidhi faman yacmal qofkii camal fala mithqaala daratin dara qadarkeed qofkii camal fala khayran oo min khayrin ah yara ara waa arkaa oo qofkii wax yar oo dara qadarkeeda oo khayraada sameeya waa arkaa innaga haddaan soomaaliya joogna waxaan dhihi jirnay guriga duleelkiisa maha ou ka duleela markay qoraxdu qabato busta yaryar ee wareegaya ishaada aysan qaban oo markay qoraxda kusoo aadan aad arki kartid ayaan dhihi jirnay dara waa wax aan isha iyo gacanta lagu taaban karin wujuudkoodana ay jiro waa aragtaan telescoopka iyo in lagu fiirsho marka kasoo qaad matala hadda biyahan oxygenka biyaha maaragtay annaga aan cabayno markii la kala qaad qaado waxay ka koobaan oxygen iyo hydrogen marka laba hydrogen iyo hal oxygen markay ka koobmaan oxygenkaas ishaadu ma qabato laakiin wax wujuud la waa markay dhowr xaba is koraan unay qoyaan naqanayan laakiin waa shay wujuud leh adigana ma arki kartid marka wax kastaoo wanaaga ee aada samaysid ilaahay waa ujeedaa waa sidoo kale waa waman yacmal midqaala daratin sharan yara haddaad xumaan samaysidna rabbi waa arkaa wa qaala tacaala wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi man camila saalixan qofkii wanaag sameeya falinafsihi naftantiisaa u sameeyey cid kaleo ixsaan ugu samayha ma jiraan maxaa yeelay waxa kasoo naqaayo oo abaalmarina oo adiga aada ka helaysid ama thawaab ama khayraada adiga naftaadi usoo naqanaya ee hadda haddaad adiga wanaag samaysid cid kale uma aadan samayn cid kale uma aadan samayn ilaahay beer isaga ka qabyaa ama guri isaga ka qabyaa ee aad u dhisaysid ama ad u dhammaystiraysid ma jiraan ilahay wax isaga gooniyad u qabanaysid ma jiraan marka waxaa waaye camalka adiga aada samaynaysid muxuu yahay abaalmarintiisa adiga u khayr kuu yahay adduunyadana adou khayr kuu yahoo waxaan wanaagga ahood samaysay nicmadooda adduunyada adaa ku sharafoobaa aakhirana adaa wax ku helaa marka labadiiba naftaan taaday khayr u yihiin haddaad marka samey weysa maxay yihiin naftaan taadaad khasaaro u keentay marka aayadaha baabkan kusoo arooray aad ay u fara badan yihiin wa ama alaxaadiidu axaadiida fa kathiiratun jiddan axaadiiduna sidoo kale aad ay u badan tahay wa hiya hayru munxasiratin mid la koobi karo hayrkeed waa macnaha lama koobi karo fanadkuru waa xusaynaahu shiiqan darafan minhaa qayb yaraan ka xusaynaahu alxadiidu alawal xadiidka koobaad marwiyan waayo kii la wariyey can abi darin ayaa laga weeray abi dari alkhafaari waaye waa ninkii markii maaragtay nabiga calai slat slaam maka kusoo hurmeeyey ee uu yihi nabiga maanta islaamka muujisamo kartid iska naqo waa ninkii nabiga laazimi jiray waa dadka dadka ku tilmaami jireen asxaabta ninka ugu ahay maaragtay laasimid badan nabiga way tay tiri caaisha asxaabta nabiga markii la oofsaday kabacdi dhammaantood waa iswada bedeleen ilaa abi dar alkhafaari maahayn abi dar alkhafaari xaaladda uu nabigu uga dhintay iyo xaaladda uu ku dhintay isku sii ahay macnaha nimaa isbedelin u ahay cibaadadiisa ijtihaadkiisa noociisa kulligiisa marka ninka saas ahay magaciisa la dhihi jiray jundub ibnu junadata radia allahu tacaala canhu allah ka raali noqday qaala wuxuu yihi qultu waxaan dhahay wi hadalka anaa kutusaa bal hadalka se u raadiha rasuul ya qultu waxaan idhi uri yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ayul acmaali camalka keebaa afdalu ugu fadli badan camal aan sameeyo kee ugu fadli badan macnaha ninkan waxay kutusaysaa sow khayraadka ugu dadaali jiray wax walba waxay ka khayr badan inuu raadi jiray qaala nabiga wuxuu yihi aliimaanu billaahi camal waxaa ugu khayr badan ilahay inaad rumaysid iimaan ayaa camal ugu wanaag badan mugaasu waljihaadu fii sabiilihi jidkiisi aad ku jihaadid qultu waxaan eriyo yidhi ayu riqaabi afdalu qoor la xureeyana tee ugu fadli badan haddaan qof bini aadam qoorteed xureyhayo tee ugu fadli badan qaala nabiga wuxuu yidhi anfusuhaa cinda ahliha midda dadkay la joogta ahalkeeda ugu qiimada badan leh midda ugu qiimada badan leh maxaa yeelay mid ayada la wada nacay maaragtay waxay taraysa ma leh wa aktaruhaa tamanan oo weliba marka haddii la gedi tagana ugu qaal badan xagga tamanta oo lacag laga bixi tagana iibka xaggiisa ugu qiimo badan leh laakiin mid dadkooda naceen ee naftaan yaa uu markaa qaada daad adigu soo gadatay ama tira waa xurayha waa wax awal la wada nacay ama jiisahay ama aan waxba tarayn laakiin qof fiican caqli leh xoog leh ee addoon ahay markaad niyo soo xoreysid diinta islaamka oo wax u taro waad garan kartaa waxuu yahay sida hadda salmaan alfarisi oo kaleto sida markii uu maarata lasoo xoreeyo o kale asxaabta nabiga sida u anfacay waa nin uu cilmi badan u ahay nin dadaal badan u ahay nin xigmo badan u ahay marka waxay kutusaysaa midda nafta aada xoreynaysid mid qiimo le inay ahaato sidaasoo kale waxaa lamida sadaqa hadaad la bixaysid shayba shaygu ka qiimo badanya maxaa yeelay wax adiga aadanba qaadateen haddaad tiraa waa sidaqayna ajirkeed keelaadba waa garan kartaa wax adiga hadii lagu siiyo aadan qaado lahayn haddaad tiraa waa sidaqayna waad garan kartaa ajirkeed keelaysid iyo wax kugu culus oo naftan taadaad is leedahay haddaad dhiigta maxaad ku noolaane maxaa kuu haray marka mid labadaas shay isugu kaa mid maaha isugu kaa mid maaha marka saasuu nabiga yidhi qultu waxaan idhi yowl abi darriya hadal kusoo noqdee fain lam afcal haddaanan heli karin taas oo qoor aniga aan xoreeyo aanan heli karin rasuulka ilaahay u iiga warran maxaa kaloo khayr oon heli karaa qaala nabiga wuxuu yidhi tuciinu waad u kaalmaynaysaa saanican mid wax samcaynaayo ayaad sancada ugu kaalmaynaysaa waxa uu samcaynaayo ayaad ugu kaalmaynaysaa aw tasnacu ama waxaad u samaynaysaa liakhraqa mid aan waxba garanayn oo wixii uu samaynaayay aan kari karin akhraqa waxaa waaye aflaawa laakiin nin aan wix laga rabay ou samay lahay aan kari karin ayaad u samaynaysaa nimaa waxuu rabaa inuu maaragtay ma alaabtiisa xirto alaabtiisa u xir aqaan waayo wixii aad u xirxirto nimaa waxaad samaytima alaabtii waxuu raba inuu raro se u raro u aqaan waayo waa u rarto macnaha waxaad tabay qofa waxuu raba inuu wax qoro wixii uu qori waayo waad u samaysa marka waxaa waaye qofkan wixii uu raba inuu sameeyo waa ka af la-yahay ilan meeluu ka mara ma yaqaan wixiiad u samaysa marka qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow ara-ayta ii waran in la cuftu can bacli lcamali camalka qaarkiis haddaan ka taag daraado oo aan kari waayo maala ama qiyaamulilkii aan kari waayo sadaqadii aan kari waayo qof saanicayn aan wax u qoraan kari waayo marka haddaan camalada qaarkood aan ka da aan ka tabar daraado oo camal khayraada aan la imaan waayo rasuulka ilahi maxaa haddana ii khayra manaa ninka waaga khayr u sii rabaa camalkiina waa kasii tabar daraada qaala nabiga wuxuu yidhi takufu waad reebaysaa sharaka shartaada ka reebaysaa can innaasi dadkaad shartaada ka reebaysaa fa inahaa midaas ood sharta dadka ka reebtidaa sadaqatun minka naftaada sadaqa ka ah calaa nafsika naftaadaad ku sadaqaysato bal fiiri haddii dadka wanaag aada xataa sii kari weyso walba dhibkaada ka celi dhibkaan kaadaa oo dadka ka celisay sadaqow kuu yahay maxaa yeele adiga labadi waa kaa imaan kartaa inaad ciddi wax u tarto iyo inaad dhib u geysan qofkii haddaad wanaag u samay weysid ood wax u tari weysid walba dhibaato ha u geysani qofkaan kasoo qaad ma jecli waxbaa idin dhex maray ama waxaa laga yaabaa xurguf yar inay kugu jirto inti adiga aada xumaan u geysa laheede afkaan kaadaa ka cesho ha xamanin ha xaqirin waxyaaba kale ha ku samaynin shartaan adiga qofka aad ka celisay wanaag weyn waayo qofka waxaa laga yaabaa marka umaada weji furid oo soo dhawey maysid sadaqo siiyo ma haysid wanaag ugu kaalmeeyo ma haysid laakiin inkastoo xataa xurguf kugu jirto maxaa marka aad awoodi kartaa walba shartaan taada adiga kugu jirto qofkii ka celi oo ha xamanin ha caynin ha xaqirin ha dilin dhibaata ha u geysanin shartaan ood qofka kaada walaalkaa ka celiso wax weyn waayo dariskaada shartaad waa ka celi kartaa maxaa yeele dad ilmaha shanqartooda ka celiso wasaqda guriga laga haaqaad ka celiso adiga iyada ixsaan u tarin laakiin dhibka adiga kaa imaalahay ayaad qofka ka celisay faa'iido weyn waayo qofkan walaalkaa markuu kaa nabad galo faa'iido weyn waayo marka taas lafteeda waxay ka mid tahay haddaadan khayr keenayn walba khasaaraha soo kordhin khayr haddaadan keenayn dadka khasaaraha u kordhin taas lafteedaa sadaqa ah muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari iyo muslim aa iska waafaqay assaanicu waxaa loo jeedaa haadaa huwa almashhuuru macnaha ninka saanica maxaa waaye waruwiya saanicana waa la wariyey oo macnaha tuciinu saanica ay ahayd iyo saanican labada waa la wariyey ay daa sanaacatin qof maaragtay ay liyaacatan qof wax ka kala daadsan yihiinoo wixii la rabay inuu sameeyo kari waaye muxuu ku sameeyey min faqrin wa ciyaalin ama awlaada u joogto ama waaba nin faqiira wixii la rabay inuu samaysto ayuu kari waaye wal akhraquna waxaa loo jeedaa alladii laa yutqinu maa yuxaawilu ficlahu waxa uu raba inuu sameeyo qofkii aan isku toosi karin ayaa akhraq leedaha macnaha qof aflaawayaa oo macnaha waxiyuu kari weysan waa kari waaye الحديث الثاني حديث كلابات مروي وايكي لوري عن أبي ذر الغفاري إسلا أبي ذر أيا لغوريا أيضا سيدا صوكالي رضي الله تعالى عنه ولا كرا لنا غدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كان أبو ذر يا أبطناهم حيا خيراتك ساس إن أور حديثه كان نوع ما ضمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحوجد يصبح ووابرستا على كل سلاما حمن كستا وحاك وابرسها ومن أحدكم أحد كينا صدقة صدقة أياك وابرسيس macnaha sadaqa ayaa ku laasimayso laga rabaa wa macnaha ximin kasta oo korkiina kamida maalin kastoo waa maalin kasta ee waaga u barya waxaa korkeeda ahaade sadaqo marka sadaqada intay ka imaaneen haddii korkaada lagu yidhahdo ximin kastee laga sadaqaa laga rabaa jirkan bini aadamkana waxaan ognahay saddex boqol iyo lixdan xibnood wa maxaa yeelay ximin waxaa la yidhahdaa inta fartaan oo go-doo laabto inti laabato waa ximin marka fartaan saddex minay noqoto tani saddex ay noqotay tani saddex ay noqotay marka tiri marka jirkaan kaadaa meeqa xibnood oo laalaabmaa marka ku jiri karo dhabarka ilan hadii lalaaba laftiisa xibnow naqana saddex boqol iyo lixdan meelood oo ximin ah ayuu noqday intaasaa ximin walba waxaa lagaa rabaa inay ilaahay ku maadisay maxaa yeele adiga fartaan inta yar tahay horo ma ka maarantaa ma ka maarmi karti midda dhexena sidoo kale midda saddexaad ma ka maarantay ximin kasta marka ee adiga ilaahay ku siiye ee adiga aadan ka maarmin sadaqaa lagaa rabaa inaad ka baxisay macnaha inaad ilaahay ku mahadsid waa ilan waa nicmo ilaahay ku siiya nicmadaas marka muqaabilkeeda maxuu noqonaa shukri shukriguna marka waxuu yahay camal kasta ee wanaagahoo la sameeyo aaba sadaqaa xagga shareecadda u taqaana camal kasta ee wanaaga ilan waata hadda soo maraynay qofka walaalkaa xataa sharta haddaad ka celiso waa sadaqo marka wax kasta ee wanaageed samaysid waaba sadaqo fa bikulli tasbiixatin marka waxay kaa kaafilahaya marka laguu sheegaya fa bikulli tasbiixatin tasbiix kasta ood akrisid sadaqatun sadaqa waa haddaad hal mar subxaan allahi tidhaahdo sadaqaad baxaysa hal mar haddaad tidhahdo subxaan allahi adoo sadaqa la baxaad mamid tahay wa kullu taxmiidatin mahad kastood ilaahay mahadisana sadaqatun sadaqay ku ahaatee wa kullu tahliilatin tawxiid kasta tahliil waxaa la yidhaha tawxiid hallala oo la isku celcelsho waa maana laa ilaha illa allahu la isku celshay lafdigaasaa loo yaqaana wa kullu tahliilatin tawxiid kasta ood ku dhawaaqdidina sadaqatun sadaqa u ahaaday wa bikulli takbiiratin takbiir walba ood allahu akbar tidhaahdidna sadaqatun sadaqay ahaatee waamrun bilmacruufi wanaaga oo dad fartidna sadaqatun sadaqow ku ahaaday wa nahyun can munkarin qofka ood munkar ka reebtidna munkarkaoo dadka ka reebtidna sadaqatun sadaqow ku ahaaday wa yujziu min dalika intaan soo sheegno sadaqaa haddaad wada kari weyso waxaa kaa gudi karo wayujziu waxaa kaa gudaa min dalika almadkuuri intaan soo sheegno dhan waxaa kaa gudi karo ragcataani laba ragco yarkacuhumaa qofka ou rukuucayo min alduxaa waqtiga barqanka laba ragco ee aada barqadi dukatid ayaa kaa kaafinayso saddexdii boqol iyo lixdanka tasbiixo beriga lagaa rabay saddexdii boqol iyo lixdanka oo sadaqo ee lagaa rabay laba ragcood dukato ajirkeedaa kaa kaafina marka fiiri sida lagugu soo dhib yariyo intaad marka dhihi lahayd saddex boqoloo jeer subxaan allahi oo saddex boqoloo jeer subxaan allah allahu akbar dhihi lahayd waxaa kulligood kaa kaafiyey laba ragcood sunnaa culimadii hore waxay dadka maaragtay ku tababari jireen dadka annaga aan naqeeno suufiyada ahay marka ardaga ay rabaan inay wax siiyaan waxaa la dhihi jiray saddex boqoloo jeer subxaan allahi soo dhe saddex boqoloo jeer laa ilaha illa allahu dhe saddex boqoloo jeer soo istikfaare saddex boqoloo jeer maxaa nabiga kusqalle macnaha saddex saddex boqolaa loo sii jiray culamada qaarkood waxay u siiyaan saddex boqol iyo toban iyo saddex macnaha cadadul maaragtay ahlu beder ayaa lagu siiyaa macnaha waxaa waaye qofka saddex saddexdaas boqol mana badna saddex boqol oo subxaan allahi maanta tidhahdo wax badan ma aha maxaa yeele shan daqaad ku akrisa kartaa maxaa kugu filan keliya marka aad boqol jeer tiraad subxaan allahi bixamdi xadiidka bukhaariga muslimka kusoo aroora muxuu ahay ee uu nabiga yidhi alayhi salatu salaam man qaala subxaana allahi wa bixamdihi mi'ata maratin xudat khadaayaahu walow kaanat mithla zabad ilbaxr qofkii yidhaha subxaana allahi wa bixamdihi boqol jeer dembigiisa o dhan baa ilaahay hoodiyaan dembigiisa o dhan baa daadaha waa boqol jeer meeqa daqiiqaa ku dhihi kartaa intaadaad ka baxdo intaadan jidka labaad goynin boqolka waa dhamayn kartaa waa saddex daqiiqa laba daqiiqaad ku dhihi kartaa subxana allahi wa bixamdihi cimrigaada meeqaa kaa khasaarta marka oo aada heli karto markaad tidhaha subxaana allahi wa bixamdihi waa hal kelima keliya toban xasanaa lagaa siinaa nabiga maalin isagoo asxaabtiisa la kaftamaayo nabiga asxaabta waa la sheekaysan jiray waa la dheeli jiray hadalaadka waa ka qosli jiray markaas u maalin wuxuu ku yidhi ayacjizu axadukum an yaksiba fi kulli laylatin alfa xasanatin war qof idinkaydin kamida ma ka caajisaa inuu habeenkii kun xasanaad tacbado markaasaa ayunaa yaqdir yaa rasuula allah kun xasanaad yaa tacbo karo waa dadku waa la badantay sidaasuu nabiga wuxuu yidhi yaquulu axadukum qofka idinkaydin kamid wuxuu dhahaa subxaana allahi wabixamdihi maata maratin wala xasanatu bicashrati amhaaliha boqol jeera maxaa tidhi subxaana allahi wabixamdihi boqolkii toban ku dhifo kun xasanaad meeqa daqiiqaad ku dhihi kartaa marka qofka qof ugu carab culus oo ugu adeega badan leh shan daqiiqa ma ku qaadanayso cimrigaada meeqa kaa khasaartay ood heli kartaa waxaa kaloo riwaayo kale kusoo aroortay qofku markuu yidhaha subxaana allahi wabixamdihi ama allahu akbar ama alxamdu lilaahi ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig oo jannada ka shaqayso waxaa la leeyahay malaa'igtaas malagaa xukumo waxaa la leeyahay addoonka hebela inta tasbiixow maanta sameeyey oo kaleo geed jannaad utalada u tallaala markaad tidhaha subxaana allahi bixamdihi toban geedoo jannaada lagu tallaala markaad tidhaha alxamdu lilaahi toban geedoo jannaada lagu tallaala maantay qof annaga naga mid a haddii la dhihi lahay toban geedoo bambeelmaa ama toban geedoo cambe ah aada waxaad ku hela shan daqiiqo ma fadhi lahayn mase waa kala ordi lahayn been haddaanan sheegayn waa u kala ordi lahayn maxaad u malaynaysaa maantay kun geed oo bambeelmaa adoo hal saac ku tacbo karo ma fadhi lahayn haye geeda jannaad minka ka warra malagaa kuu shaqayna malagaa mararka qaarkood wuxuu leeyahay malag fadhiyo u arkaas u leeyahay maxaa u shaqayn weysay mugaas u leeyahay saaxiibkaygi dikrigi ilahay baa ka tegi saaxiibkaan u shaqayn lahaay dikrigi ilahi iska dhaafi marka cimrigayna meeqan ka khasaarina marka baskaan mugaad baxdo ee kulleejkaada aada meeqa jeeraad tasbiixsan kartaa meeqa jeeraad alxamdulilah dhihi kartaa meeqa jeeraad tawxiidsan kartaa marka waxaa waaye cimri khayraadkaasoo faraha badan leh adigana waxaa waaye waxbay kuu taraayaan haddana nicmada ilaahi kugu waajibiye bedelkeeda muqaabilkeeda shukriga kuu tahay muqaabilkeeda shukriga kuu tahay markaa laga faa'iidayso waayahay asulaamaha waxaa laga daa bildome siini almuhmalati wa takfiifi laami maaratay wa fatxi lmimi almafsil almafsil mafsil kasaa la dhaha mafsil waxaa la dhaha inta baxayso inta gooni u bixi karto gooni inta u go'i karto oo ximin ah ayaa la yidhaha alxadiidu thalith xadiidkii saddexaad marwiyan waayo kii la wariyey canhu can abi darin waata hadda dhehayna abi darin ayaa darsigan ku baran doono macnaha isagiyaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga ilaahi wuxuu yidhi curilat nabiga wuxuu yidhi waa la iisoo bandhigay calaya nabigaa dhahaya bal hadalkaas u fiirsada aniga waxaa la iisoo bandhigay u yidhi acmaalu ummatii ummadayda camalkeeda ayaa aniga la iisoo bandhigay xasanuhaa wa sayi-uha midkoodii wanaagsan iyo kii xumaayo ayaa la iisoo bandhigay nabiga wuxuu yihi fawajadtu waa helay fii maxaasini acmaalihaa wanaagooda wax acmaashooda kuwa ugu wanaagsan waxaan ka helow yihi nabiga al adaa qofkoo dheerayhayo yumaadu cani dariiqi wasaq ama xumaan oo laga dheereeyo jidka wanaaggii ka mid tahay jidkaas oo dhala tiilay ee alcolaa ama qodax tiilay ama wax wasaq ahe yiilay ee jidka ka fogeysa marka muslimka fiiri jidkaas markay wax wasaqa ka qaadaan ajaray ku raadihaan baynamaa bilcagsi gaalada hadda ile dhulkaynan kilingaraysanay iyo maxaa meelaan waxu samaysana maarata wasaqda lagu shubayo islaamkaa uga horreeyey wanaag in la sameeyo islaamkaa uga horreeyey weliba qof walbaa shaqayha maxaa yeele qof walba ajarow shaqaysaa muguu jidkaas ka shaqayha qof walba ajarow shaqaysta wahay marka nabiga wuxuu yidhi jidka wasaqda laga qaadaayo ayaan kamid ahou yidhi xasanaadka aan ka helow yidhi wawajadtu waa helow yidhi fii masaawi acmaalihaa ummadayda camalka ay sameeyeen midka ugu xunna waxaan ku arka u yidhi annukhaacatu candhuuf amase xaako takuunu ahaatay fi lmasjidi xaako masaajid dhex ahaatay oo laa tudfanu aan la duugin qof oon candhuuf masaajid ku tufay ayaan waaga laga tirtirin maxay kamid tahay dembigay kamid tahay maxaa yeele masaajidka in candhuuf lagu tufo waa meesha muslimiinta isugu imaahayeen waa meeshii lagu sujuudayo waa makaanka ilaahay lagu caabudayo marka inay ka timaado meeshaas oo kale candhuuf ma la ogola nabigeena alai slat slaam maalin maalmaha kamid a ayuu masaajidka waxuu ku arkay maxraabkiisa maha qiblada ku aadan candhuuf ku taalo nabiga isagoo xanaaqsan oo ka tegay ayuu gacantiisa ku xogay mugaasoo wuxuu yidhi qof idinka idin kamid a haddow maaragtay salaadu ka hayo yowsan hortiisa u tufin cunuurta fa ina allaha baynahu wa bayna qiblati maxaa yeelay qofka meeshuu ku dukaayo iyo kacbada intuu udhexaysa ilaaha ahaado ma dhahaynaa marka ilaahay dhulkuu joogaa jamaacan waxay dhowsaa carshiga u fadhiyaa meel kale waxaa kusoo aroortay ilaahay qofka maaragtay eh, laba qofood markay showraayaan ilaahay yaa saddexeey marka ilaahay makaanna lagu tilmaamo waana ka nasahan yahay waxaa laga wadaa ilaahay ayaa adiga qibladaada intuu dhexaysa ahaade waxaa waaye adiga waxaad la mid tahay adoo ilaahay qaabilay maxaa yeele waa maxalkii aad ilaahay kula khidaabaysay waa maxalkii qabuulka ilaahay aad keelaysay waa maxalkii raxmadda ilaahay kugu soo degaysay ood ilaahay kula manaajoonaysa laakiin macnaheedu ma aha ilaahay ayaa markaan qiblada fiisho dhinacan horteedu taaganya marka gadaasheeda ma jiro waxaa waxaas oo kale ilaahay makaan lalama aado makaan ma lala aado marka nabiga calai sala salaam wasaqda ku tiilay masaajidka aada uga xanaaqay riwaayo kale nabiga wuxuu yihi waxaa gafahow yihi nuqaacada ama xaakada masaajidka lagu dhex tufo waxaa dembigaas kafaara gud oo hw yihi candhuuftaasoo la duugo oo la asturo waxaa kafaara guud ah dembiga candhuufta oo la asturo maxaa yeelay muslimiinta waa dhibaysaa in qof walba meesha irta can- ay- ay- wasaq isaga tufta xaaka isaga tufto xaaka isaga tufto alxadiidu araabic xadiidka afaraad marwiyun kii la wariyo waayo canhu can abi darig yaa waaga socdo abi dar alghafaari ayaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu ana naasan dad ayaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow dahaba waa la tageen ahlu duhuuri kuwa maalka iska lahaay waxay la tageen bil ujuuri ajirkoodna ayagaa naga qaateen yusqalluuna waa dukanaayaan kamaa nusqallii saan u dukanay u dukanaayaan wayasuumuuna way soomaayaan kamaa nasuumu sidaan u soonno kalena way u soomaayaan wayatasaddaquuna way sadaqaysanaayaan bifuduuli acmaalihim camalkooda midka dheeraadkaana way sadaqaystaan marka annaga waxaan sadaqaysana ma qabno amwaalihim wayatasaddaquuna way sadaqaystaan bifuduuli amwaalihim maxaa yeele waxaa waaye mudaaf ilay marka naxwada sheekaad kolley ku arki doonteen wayatasaddaquuna way sadaqaystaan bifuduuli amwaalihim maalkooda kan dheeriga hay sadaqaystaan maalkooda wixii dheeriga ayay sadaqaystaan marka qaala nabiga wuxuu yidhi awalaysa miyousan ahaanin qad jacala allaahu ilaahay kii idin yeela lakum idinka idin yeela maa tasaddaquuna waxaad sadaqaysatiin miyaan ilaahay idin yeelin macnaha mayaan ilaahay idin siinin waxaad sidaqaysatiin bihi shay aad sidaqaysatiin miyaan ilaahay idin siinin markaasuu hadda nabiga ka sheekeynaya shayga la sidaqaysanayo ina bikulli tasbiixatin tasbiix walba sadaqatan sadaqa ayaa ahaatay inada ayaa maarata xa- ma- waad arteen maarata aadaatu nasbi inay tahay marka sadaqatan tahay. ina tas ina sadaqatan ay ahayd lafdu ina sadaqatan bikulli tasbiixatin ay bikulli tasbiixatin sa- tasbiix kasta sadaqa waxaa ah tasbiix walba waa sadaqo sadaqaya wa bikulli takbiiratin marka takbiir kastana sadaqatan sadaqa ayaa ahaatay wa bikulli taxmiidatin mahadin kastana sadaqatan sadaqa ayaa ahaatay wa bikulli tahliilatin eh, maarata tawxiid kastoo qofku laa ilaha illa allahu yidhaahna sadaqatan sadaqa ahaatay lafdiga hore uu ku macno yahay wa amrun bilmacruufi iyo wa amrin waa la dhah- wa amran waa la dhihi karaaye wa amrun iyo in la maarata inaad qofka amartid bilmacruufi macruufka ayaa sadaqatun sadaqa ahaaday wa nahyun cani lmunkari munkarka oo la reebana sadaqatun sadaqa ayuu ahaaday wa fii budci axadikum qof idinkiidin kamida farjigiisana sadaqatun sadaqa ayaa ahaatay qaaluu mugaas asxaabtu waxay yidhaheen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow an yaatiya axadunaa qof annaga naga mida ma la imaanaa shahwatahu ma shahwadiisau gudanaa wayakuunu lahu waxaana u ahaanayo ajrun ajar ayaa u ahaahayo fiiha macnaha shahwo gudashadaas miyuu shama waxuu ka hela ajir ka helaa qaala nabiga wuxuu yidhi ara-aytum waxaad ii warantiin low walacahaa haadaas waxau naqanaya shahwadi low walacahaa hadduu ku deji lahay shahwadaas fii xaaraamin makaan xaaraan hadduu ku deji lahay akaana ma ahaaday calayhi qofkaas korkiisa ma ahaa lahay wisrun dembi ma ahaa lahay fiiha fi shahwada xaggeeda ma ka ahaa lahay oo shahwadaas ou gudahayo ou xaaraan ku dejiyey sow dembi kama ahaadeen mugaasoo nabigu yidhi fakadaalika sidaas aan soo sheegnay oo haddou xaaraan ku dejiyo ou dembi kasoo gaari lahaayow haddou wanaag ku dejiyana idaa wallacahaa haddou ku dejiyo filxalaali shay xalaala haddou shahwada ku guto kaana lahu ajrun ajra uga ahaahaa qofku haddou shahwadiisa meel wanaagsan ku guto shahwadaas waxaa uga ahaanayo qa- qa- waxaa uga ahaanayo ajir ayaa uga ahaanayo marka qofka islaantiisii u tegay islaamtan iyo ninkeedii ayagaa danaysteen danta ay danaysteen ma la fiirihaayo ee haddana ajira looga dhigaa maxaa yeelay waxay muqaabilkee tahay haddii ninkan iyo naagtan danaystay ay xaaraan ku danaysa lahaayeen ka waran ay ku dan guda lahaayeen maxuu ahaa lahay labadooda mid kamid a in la karbaasho ama dhagax lagu dilay maalahayd haddii kii oo nikaax galana dhagaxa lagu dili lahay kii kale toodna boqol karbaasho mutaysa lahay intaasoo dambiya waxay keeni lahay bilcagsigood ajiraa helaysaa cagsigood oo ajira oo khayraada helaysaa marka waxaa waaya dhinacaas marka bal adiga ka fiiri marka shay kasta albaabada khayraadka inay fara badan yihiin aa lagu tusaa oo khayrku uusan ahayn inaad masaajidka keliya joogto inaad shanta ragcoo keliya dukata maahayne albaabada khayraadka waa fara badan yihiin haddaa hurdada kasoo kacdid ilaa cawdaa hurdada ku naqatid waxaad heli kartaa maantoo idil inaad ku dhex jirtid ajir iyo khayraad maantoo idil inaad khayraad ku jirtid maxaa yeele markaad gurigaada ka baxdid ee qof walaalkaas soo salaamaysid ee aada u niyeysatid inaad walaalkaas soo ziyaaratid ilah ajiru kaa siiyaa tallaabtaa qaada ajiraa lagaa siiyaa masaajidkaad aada waxaa la tiri masaajidkaas soo ictikaaf niyadaas aad ku baxday ajiraa lagaa siihaa ictikaafkana ajirkaa lagaa siihaa salaadii aad dukatay ajirkaa lagaa siiyaa macnaha albaabadii khayraadka baa fara badan yihiin laakiin yaa dhibaato qabo marka adiga waxba aadan samayn masaajidka waa iska tagtay waxaa u tagtay mataqaani xataa marka waxaa laga yaabaa inaa xataa ictikaaf ba aadan niyeysan waa iska soo gasha sheekaad ba iska gasha ictikaaf ma aadan niyeysan waxaa laga yaabaa inaad ragcadii aadan dukan marka khayraad badan aa isdhaafsiiyeysaa albaabadii khayraadka ayaa isdhaafsiiyeysaa xadiidka warka faraadan kusanaynaha الحديث الخامس حديث كشنات مروي واي كيلو وريه عنه عن ابي ذر لفتي شيء لغه وريه قال وحو يري قال لي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وحو يري انا ugu dhahayo yiri la tahqiranna yaysan yasin oysan yasin min al ma'ruf shay'an gadariyaysan quursanin oysan macnaa yaraysanin min al ma'ruf ma'rufka xaqiisa shay'an wax shay'a waxaan waa yar yihiin ha islihin gabdhaha marka lafdigan ku soo arooray laakiin qof walba uu gaaraa walow an talqaa inaad la kulanteed akhaaka maya suma mufasira laa taxqiranna ha xaqirin oo xaqirin adiga waayo gabdhaha ma aha laa taxqiranna waa nuunu tawkiid adiga lafdigaada ha xaqirin oo ha xaqirin min almacruufi shay-an shayga wax macruuf oo wanaagaba ha yaraysanin oo macnaha ha dhihin shaygan maxaa ajiroo kaleha isdhihin walow an talqaa aad ba la kulanteed akhaaka walaalkaa biwajhin daliiqin walaalkaa marka uu kaa hor yimaado ee aada weji furan xataa ku salaantid ajiraad keelaysaa waa walaalkaa kaa hor yimid waa awel baa salaami lahayd laakiin salaantaas aada weji furan ku salaantid ajiraad keelaysaa bal khayraadka meesha ku jarfiiri khayraadka maha ay yihiin albaabadiisu wax la koori kara maaha wallahu subxaana wa tacala aclam walaalkaa muslima